kulanti wanaagsan dhegeystayaal idil kiimba kusoo dhowaada shabakada wararka qurbajooga soomaalida ee somaali diaspora news com dhegeystayaal sida lala wada socdo horeyna aanu u baahinay waxaa dalka mareykanka booqasho ku jooga madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle oo lagu wado inay kulamo uu la yeesho madaxweynaha dalka mareykanka ee barack obama jaaliyadda reer jabuuti ee ku nool waqooyiga amerika ayaa safarkaasi weyn uga soo horjeeda islamarkaana dooneysa inay mareykanka iyo dowladda iyo shacibkeedaba u muujiso tacadiyo iyo xadgudubyo ka dhaca dalka jamhuuriyadda jabuuti iyo habka iyo hanaanka ay xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti dalkaasi siyaasadiisa u maamusho inaan ahayn mid la jaan qaadaysa dimuqraadiyadda mareykanka uu ku faano haddaba si aanu arintaa wax uga ogaano waxaanu khadka telefoonka ee magaalada washington kula xiriirnay qaar ka mid ah jaaliyadda reer jabuuti ee markaasi halkaa isku urursanaya si ay u muujiyaan dareenkooda ku wajahan xukuumadda iyo hogaanka madaxweyne ismaaciil cumar geelle khadka telefoonka imika waxaa si toosa uga jira axmed ibraahim yaasmiin axmed barkhad iyo ismaaciil cusmaan abtidoon marka ugu horeysa gidigin salaamu calaykum kuna soo dhawaada qurbajoog dtcom waan gartay haddii aan ku horeeyo axmed ibraahim axmed bal waxaad noo sheegtaa halka aad degan tahay ee aad ka timid iminka washington baad joogtaa iyo sababta aad halka washington u tagtay
bismillaahi araxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta waad salaamantihiin salaamta islaamka isku salaaman baan idinku salaamay idinka iyo dhegeystayaashiina aniga iyo rag kaloo ila socda gaar ahaanteyda waxaan deganahay magaalada ottawa ee dalka canada waxaanan maanta joognaa magaaladii washington ujeedada socdaalkayguna waxa weeyaan sidaan codkayga u muujino si aan uga soo horjeedno una diidanahay kaliditariyaha xukunka taliska ismaaciil cumar geele ee maanta booqashada ku jooga magaalada maraykanka lana kulmayana madaxweyne barack obama waa si wanaagsan yaasmiin axmed barkhad ayaa qudheeda khadka ku jirta oo markaa iyana washington imika joogta bal yaasmin dhegeystayaasha waxaad u sharaxdaa in halkaad degan tahay iyo sababta aad washington u joogto maanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ka imiday man lewiston waxaan la socdaa commitee iyo centerman waxaan halkan u joogaana inaan ka hortago dictaatorka wadankeyga iyo dalkeyga caburiya iyo sida xunu u maamulayo inaan tusno shacabka maxaa la ydhaha reer jabuuti inaan taageersanahay iyaan maanta halkaa usoo joogsanayaa aad baanan ugu faraxsanahay dadkan badan ee kasoo qayb galay mudaharaadka waad mahadsan tahay yaasmiin axmed isna waxaa khadka ku jira ismaaciil cusmaan abtidoon oo ka mid ah dadka iyagu markaa washington tegay si ay dareenkooda u muujiyaan bal ismaaciil waxaad inooga warantaa guud ahaan abaabulkan iyo is-ururintan jaaliyadda reer jabuuti ee waqooyiga america is ururisay iyo waxa isu keenay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada aad umahadsan tahay walaal waanaad salaamantihiin idaacadiinan maxaa idha nala soo xidhiidhay si ay wax nooga weydiiyaan waxa isku kaayo keenay magaalada washington d c ee ah caasimada maraykanka horta haddaan anigu degnaanshahayga kuugu bilaabo anu waxaan deganahay seattle washington oo xagga westiga ku taala maraykanka marka halkanna waxaan maanta u joognaa washington d c waxa weeyaan inaan xaqdarada iyo dulumka iyo dilka ka dhacayo wadankayaga ee ummadeeda uu kreditaliyu ku hayo inaan muujino inaan raalli ka ahayn oo dadkaa la dhibayo aanaan u dulqaadinayn islamarkaana waxaan rabnaa dawladda maraykanka iyo gaar ahaan barack obamana inaan tusno maadaama uu maraykanku u mar kasta carabka ku dhirto inay xuquuqatul insaan iyo dimuqraadiyadda ay waxyaabaha aada u tixgeliya ay yihiin iyo ninkaa uu britoole ku qaabilayo guriga cad oo wax xuquuqatul insaana iyo wax dimuqraadiyada iyo wax wanaagaba aan shaqo ku lahayn inaan u muujino meel kastoo adduunka ka tagaba reer jabuuti inay hortegi doonaan
waa si wanaagsan haddaan axmed ibraahim dib ugu noqdo axmed bal sawir inaga sii jawiga guud ee washington iyo isku imaatinkiinan iyo waxa idiin qorshaysan berito
run ahaantii jawiga guud ee maanta washington iyo jaalada reer jabuuti ee degan nawaaxigan iyo guud ahaan gobolkan iyo qaaradan oo dhanba wadanka canada iyo maxay ahayday gobolada kale dalka maraykanka intii maanta halkan iskugu timiday maanta waxaa ka muuqatay shucuur wadaninimo oo aada noo qiiro gelisay hadallo wax ku oola wax isku sheega wax garansiinana waa la isweydaarsaday waxaana la isku diyaarinayaa oo loo isku abaabulayaa in beritoole aqalka cad ee maraykanka hortiisa la iskugu hor yimaado oo aqalka cad ee guriga madaxweyne barack obama uu ku qaabili doono ninka xukunka taliska ah ee wadanka iyagii soo caburiyey maantana halkan u jooga inuu ka been sheego meelayna xornima jirin waxaana mowqifkayga ugu weyn iyo hadafkayga uu yahay inaan xasuusino madaxweyne obama hadalkii uu yidhi waayo madaxweyne obama hore u hadlay hadal qiimo iyo kaayaluu yidhi africa intuu tegay waxaa la idhahdaa lagu hadal qabsadaa hadalkii uu ka yidhi acra dalka ghana iyo hadalkii uu ka yidhi johannesburg geeridii iyo aaskii madaxweyne nelson mandela run ahaantii madaxweyne obama anagu waxaan meesha u joognaa inaan xasuusino in hadal una la socon karti ayna faa'iido lahayn uuse maanta fursad wanaagsan u haysto inuu xasuusiyo ismaaciil cumar geele oo gurigiisii iyo xafiiskiisii la jooga waxa ay ka dhigan tahay xornimadu uu madaxweyne obama dib ugu noqdo in khudbadiisii uu akra ka akriyay uu dib u xasuusiyo in caburista dilista xaatida xoolaha dadweyne iyo ku-takrifaadka maaliyadda ummadda ee jabuuti inayna xaq ahayn ayna dowladda maraykanka u ogolaanayn codkii ummadda reer jabuuti ee lagu caburiyey jabuuti ayna hadli karin ee haddii ay hadlaan iyo hadday dhaqaaqaan puntland la dhacayna annaga ayaa u hadlaynaa annagu waxaan sidnaa codkii ummadii reer jabuuti codkayaguna wuxuu ka tarjumayaa uu ka socdaa kuwa maanta ku caburan jabuuti waa sida nawaaxiga iyo tabaabulshkayga beritole hadduu ilaha yidhahdo waa si wanaagsan yaasmiin axmed barkad waxaad inooga warantaa muxuu yahay qorshihiina berito maxaad qorshaysateen oo damacsantihiin inaad berito washington kusoo bandhigtaan wallaahi berri hadduu ilaahay idhaahdo waxaan tusaynaa madaxweynahan maraykanka barack obama inaan alku kasoo horjeedno xukunka ninkan uu la kulmay ismaaciil cumar geele uu wadanka jabuuti uu dadkayaga ku hayay iyo dalkayagaba inay wax wanaagsan ahayn waxaanan tusi doonaa inuu waxaan uu maanta ula yimidena ay wax beena tahay uu mar kaste wax beena sheego ayaan la hor joogsanaynaa aqalka cad hadduu ilaahay idhaahdo waa si wanaagsan ismaaciil cusmaan abtidoon haddii aan wax kaa weydiiyo abaabulkan aad gasheen isu soo baxa ka hor miyay jiraan wax xiriira oo aad la sameyseen dowladda maraykanka khaasatan waaxdeeda ama wasaaraddeeda arrimaha dibadda ha walaal way jiraan oo waxaan waraaqo wacdigelina ama ogeysiina waxyaabaha ku saabsan xuquuqatul insaanka oo qornada jirta iyo waraaqo kale oo aan ka codsanayno inaan kulana la yeelano khaasatan senateerada iyo koongresyada u qaabilsan arrimaha dibadda ee gaar ahaan africa inaan la kulano oon iyagana ama waraaqada aan u qorano inaan jawaab ka helno waan rajeynaynaa haddii ilahaydha marka abaabulkani inkastuu si deg degan ugu soo galay oo annaga qorshaha una noogu jirin laakiin waxa maanta farxadai ah aniga iyadoo muddo gaaban oo labaatan maalmood ka yar markuu go-aankani soo baxay inuu keligii taliya ismaaciil cumar inuu la kulmo barack obama guriga cad kula kulmo inaan sidii ugu dhaqsa ugu dhaqsaa badnayd ama ugu degdega badnayd inaan walaalaha iga reer jabuuti nin walba meeshuu doono ha ka joogo north america canada iyo maraykanba sidaad u ogsoon tahay labada wadan oo iyaguba qaarada iska oo aada u kala fogfog haddana si fiican bay baaqaasi uga soo jawaabeen insha allah mustaqbalkana sidaa maanta lagu imiday iyo si ka badanba waana rajeynaynaa inaan ku imano oo meel kasta aan ku muujino inaan ku qaawino keligii taliyaha waa si wanaagsan ugu dambeyntii saddexdiinaba waxaan doonayaa inaad bal fikirkiina aada cabirtaan oo dadka reer jabuuti iyo inta afka soomaaliga ku hadasha ee waraysigan idinka dhegeysanaysa dunida meel ay joogaanba wax fariina oo aad halkan dooneysaan inaad wixii fariinayd halkan dooneysaan inaad uga gudbisaan aan ku horeeyo axmed
ha dabcan ummadda reer jabuuti ee adduunyada daalacyadeeda kala joogta waxay ku hanuunsan tahay oy ku dadaalaysaa inay dalkeega xornimadiisa u soo celiso ilaahayna hala qabto waxaan doonaynaa maanta kuwa aan dalkii joogin ee maanta ay nasiibkoogu siiyey inay wadamo xora sida wadanadan maraykanka iyo canada iyo wadamada reer yurub iyo australia iyo wadanada ay xorriyatalqowlka iyo xaaratal isaanku ka jiraan kuwa joogay inayna iloobin dalkoogii iyo ummadoodii hiil iyo hooba inay la garab joogaan kii inta aan karaynaa inuu duco iyo allabari ugu daro in walaalahooda la iloobin ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa una wegsanahay ismaaciil cumar geelle khalad u ka dhaadhiciyaa oday soomaaliyeed maaha oday waxgarada maaha waxay khalad bay ka ogsoon yihiin waxa weeyaan soomaalidu waxay tidhahdaa hadday soomaalidu waxgarasho leedahay oo og tahay ninka tiisa daryeelaatu kala ku dara in cumar geele ummadda soomaaliyeed wuxuu u qabanayay waa been hadduuna tiisa horta ka adkaan nin reerkiisiiba baabahsan yahay ummadiisiba darayeysan tahayna ummadda soomaaliyeed waxma qabanayo marka walaalaha iyaga soomaaliyeed waxaan leenaha waan idin jecel lahay wanaagiinaan doonaynaa jiritaankiinaan doonaynaa nabadiinaan doonaynaa idinkuna inaad sidaa noola jeclaatiin oo noola garab joogtiin baan idinka rabnaa waa si wanaagsan yaasmiin axmed barkad adiga bal wax fariin oo aad ummadda halkan uga soo gudbinayso miyay jirta haa waxaan odhan lahaa jaaliyadda reer jabuuti meel kastay joona- joogaan dunida daafaheega inay shucuurtooda muujiyaan ee cabsoon badanka inta dibadda joogta waxaa iska dhici karta inay incabsoodaan anu waxaan odhan lahaa cabsida ka saara madaxiina oo wadankiina u kaca oo kasoo horjeesta waxaa ka dhacaya waad iska arkaysiin laakiin inaad dhagaha iyo indhaha la iska qabto maahin marka waxaan odhan lahaa insha allah kheer ba wax kasta ku dhamaadaan wax loo soo halgeminna lama helo wadayaal badan oo lasoo halgamay oo laga saaray oo libaaqtay iminka iskaga adduunka way jiraan waxaan kusoo koobi lahaa kheyr baan insha allah u rajeynaya jabuuti meel kasta ay inkasta iminka siyaasada ku xun tahay insha allah kheer ismaaciil cusmaan ugu dambeyntii maxaad halkan kasoo jeedinaysaa aa walaal waxaan usoo jeedin lahaa dhammaan ummadda reer jabuuti adduunyada meel kastay ka joogaanba ha ugu horeeyaane inay madaxda mucaaradku ha ugu horeyso kuwa guda jooga dalka gudihiisa iyo dibaddaba kuwa jooga inay mar kaste midnimo inaa la muujiyo walaalaha reer jabuuti ee adduunyada meel kaste ka jooga inay midnimo muujiyaan lagana wada shaqeeyo sidii keligii taliyaha looga hortegi lahaa ummadda dulumka looga saari lahaa waxa kaloo aan ummadda reer jabuuti aan iyagana kula talin lahaa inay inta dibadda joogta horta wax cabsi leedhaa inay madaxooga ka saaraan waxa weeyaan cabsidii way dhammaatay hadday cidi cabsoonayso keligii taliyaha iyo afarta qof ee daba socota ayaa cabsoonaya markay dalka dibadda uga soo baxaan gudihiina waan u jeednaa sida dadaalka xooga leh ee madaxda u s center iyo kuwa kaleba hadday hooyooyinka yihiin hadday dhalinyarta m g oda ay tahay dhammaantoodba aad ba u halgamayaan xariguna inuu xoog iyo sii adkaeyo midnimadooda kor usii qaada mahayna xarig waxa matarayo dictaatoro hore oo ka horreeyeyna cumar ayaa wax ku waayey siyaad bare ayaaba dariskeen ahaa oo la wada garanayaa siduu ku dambeeyey marka waxaan odhan lahaa walaalaha reer jabuuti meel kastay joogaan samir iyo dulqaad hala muujiyo midnimadana ha laga shaqeeyo nin kastaba waa waajibaad saaran haddaan reer jabuuti nahay ta kale walaalahayga soomaaliyeed ee dalka soomaaliya horta waxaan ilaaha uga baryayaa inuu qaraarnimadoodii iyo dowladnimadoodii iyo cisigay lahaayeen inuu ilaahay usoo celiyo intaana waxaan ku darayaa ismaaciil cumar geele tegistiisu reer jabuuti un dan ma dan uma ahe maca reer soomaaliya ayay dan u tahay maslaxadooda ku jirtaa iyada laftigoogu ninkani nin ad hal maalin axdi ku ogeyd ayaa la aaminaa nin axdila ma aha nin qawlla ma aha marka wuu wajiyo badan yahay marka danihiisa gaarkaa buu ku ilaashanayaa oo ku dul wataa iyo lacag xagge xaggee wax kasoo saartaa buu soomaaliya u daba socsocdaayay waxa uu soomaaliya waxqabad wanaag uu ka rabo ama niyad ka ah haba yaraatee ma jirto ummadda reer jabuutina dhammaantood soomaalida aad bay u garab joogaan annagoo dhan baa soomaaliya nabadeeda habeenee dharaan u ducaynaa marka walaalaha soomaaliyeed mar mar kale anigoo u ducaynaya ilaahay dowladnimadiini iyo cisigiini allah idiin soo celiya dalaala wasalaamu calaykum aada iyo aad baad u mahadsantihiin dhegeystayaal eh, waxay ahaayeen eh, qaar ka mid a jaaliyadda reer jabuuti ee waqooyiga america oo iminka ku sugan magaalada washington oo ay halkaa u joogaan sidii ay u muujin lahaayeen shucuurtooda eh, ku wajahan hogaanka eh, dalka jamhuuriyadda jabuuti khaasatan madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geyle oo halkaa ku sugan islamarkaana waxa ay eh, jaaliyaddu qorsheynaysaa inay isu soo baxyo iyo banaanbaxyo ay ku diidan yihiin habka iyo hanaanka uu madaxweyne ismaaciil cumar geele dalkaasi u hago waxaa ka mid ah dadkeenu een, maqlayna codadkooda axmed ibraahim yaasiin axmed barkhad ismaaciil cusmaan abtidoon intaynu hawada dib ugu kulmi doonno waa cabdulqaadir xuseen guuleedoodin leh sidaa iyo nabadgelyo